بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo howlgalkii ugu xoogganaa tan iyo toddobadii oktoobar ka fuliyey magaalada khaza in ka badan toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iyo afar ka mid ah ciidanka yahuudda oo lagu la'yahay nolol loona badinayo inay u gacan galeen kooxaha wax iska cabinta filistiin bulshada ameerikaanka ah oo mucaarado xooggan kala hor yimid madaxweynahooda iyo trump oo lagu eedeeyey in dowladda maraykanka uu arko uuna dhaqmayo sida hanti uu leeyahay oo kale mid ka mid ah shirkadaha tiknolojiyadda maraykanka oo ceerisay qaar ka mid ah shaqaalaheeda oo cabasho ka keenay wada shaqaynta baaxadda leh ay la leedahay sahaynada carruurta khaza ee gaajadu ay dilowtay oo sii kordhaya maalinba maalinka ka dambeeya iyo warbixinno soo baxay oo muujinaya in xaalad halis ah ay ku sugan yihiin carruurta reer filistiin waa kuwee dalalka ugu jasiiradaha badan dunida maxaan ka naqaannaa dalalka ay xuduudahooda ku yaallaan maqaaxiyaha iyo guryaha waxaan soo gudbin doonnaa macluumaad guud oo dhanka juquraafiyadda ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa iyadoo maalmo ka hor ciidanka gumaystaha yuhuudda uu iclaamiyey in duulaan ballaaran uu ku qaadayo magaalada khaza tobanaan kun oo ka mid a ciidankiisana uu gudaha u soo geliyey qidaaca ayay kooxaha muqaawamada filistiin waxay la soo baxeen xeelado cusub iyo qarsho dagaaleed ay ku naafeynayaan cadowga habeennimadii xalay xaafadda azaytuun ee waqooyiga magaalada khaza ayaa martigelisay mid ka mid ah howlgalladii ugu xoogganaa ay muqaawamadu fuliyaan taasoo warbaahinta gumaystaha yuhuudda ay ku tilmaamtay midkii ugu adkaa tan iyo toddobadii oktoobar cutubyo ka tirsan kooxaha wax iska cabinta filistiin ayaa lasoo warinayaa in weerar ka miin ah ay u dhigeen askar badan oo yuhuud ah oo mandiqadda ka waday howlgallo ay ku doonayeen inay ku soo furtaan maxaabiis balse waxay ku soo dhaceen dabankii loo dhigay waxaana la soo warinayaa in mid ka mid ah gaadiidka daabula askarta uu haleelay qaraxaadu xooggan oo soobay dhaawaca iyo dhimashada askar badan warbaahinta gudaha talaabiib waxay ku warantay in howlgalka oo ahaa mid aan la suuraysan karin ay ku dhaawacmeen ilaa kow iyo toban askari halka uu ku dhintay mid kale sidoo kalena la la'yahay ilaa afar askari inkastoo maamulka yuhuudda uu tafatir adeeg saaray warbaahinta ka soo baxda dhulka gumaysiga ku jira duhurnimadii maanta ayay idaacadda ciidanka sahaynada waxay sheegtay in toban askari looga dhaawacay iyadoo aan bixin tafaasil intaa ka badan habeennimadii xalay ilaa maanta diyaaradaha dagaalka ayaa duqaymo xoggan ka fulinayay halkii uu ka dhacay weerarka goobjoogayaal iyo ilawareedyo militari ayaana sheegay in markii la waayey afarta askari ay diyaaradaha yuhuudda ay geysteen duqaymo cashwaa'i ah oo looga takhallusayo haddii maxaabiis ka tirsan ciidankooda ay u gacan galeen muqaawamada abu cubayda oo ka mid ah afhayeenada kooxaha wax-iska cabinta filistiin ayaa war uu ku baahiyey bartiisa telegram wuxuu xalay ku sheegay inay u diyaarsan yihiin howlgallo gaar ah oo cadowga lagu naafeeyo sidoo kalena ay isku dayi doonaan inay qabtaan maxaabiis hor leh isagoo yidhi qorshayaasha cadowga uu ku doonayo inuu ku gumaysto khaza waxay ku noqon doontaa musiibo ku dhacda hoggaankiisa siyaasadda iyo midda ciidanka midhaha ka dhashana waxay noqon doontaa dhiigga askartooda oo daata sidoo kale waxaan kordhin doonnaa fursadaha lagu soo qaban karo askar cusub oo maxaabiis ah haddii alla idmo mujaahidiintaynu waxa ay ku jiraan heegan buuxa diyaargarow iyagoo leh macnawiyaad sare waxay soo bandhigi doonaan geesinimo iyo heliyeynimo aan la ilaawi karin iyagoo casharo adag baraya gumaystaha dembiilaha dagaal ee netanyahu iyo wasiiradiisa naasiyiinta ah waxay si ulakac ah u go'aansadeen in tirada maxaabiista ee nool kalabar ay dilaan meydadka maxaabiista dhintana ay lumi doonaan taasina waxaa si buuxda mas-uuliyaddeeda u qaadi doona ciidanka cadowga iyo maamulkiisa argagixisada ah ayuu yidhi falanqayaasha ayaa sheegaya in hadalka abuu cubayda laga fahmi karo in muqaawamadu ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid a askartii sahaynada si gaar ah howlgalkii dhacay howlgalka waxa uu ka dhacay goob juqraafi ah oo ciidanka gumaystaha ay isku dayeen inay gaaraan waana xaafadda azaytuun tani waxay caddaynaysaa in ciidanka gumaystaha aysan u diyaarsanayn inay qaadaan howlgallo maadaama uu ka muuqdo burbur ku dhacay gaadiidkooda dagaalka qaabdhismeedka abaabulka awoodda iyadoo intaa ay sii dheer tahay kala furfurka ku yimid xidhiirka u dhexeeya hoggaanka siyaasiga ah iyo kan ciidanka ayuu yidhi nidaal abuusayd oo ah khabiir ciidan isagoo sii hadlayay ayuuna mar kale yidhi rasaasta culus ay ridayeen ciidanka gumaystaha waxay muujinaysaa inuu jiray iskuday ay ku doonayeen inay kaga hortagaan xoogaga muqaawamada taas oo micnaheedu yahay in kooxaha wax iska cabinta ay ku guulaysteen qabsashada askar intii uu socday iskahorimaadkii xalay ciidanka yahuudda ayaa dhaqan geliyey barotokoolka loo yaqaano hanibal oo ah mid faraya askarta kale inay toogtaan kuwa maxaabiis ahaan looga qabto barotokoolkan ayaana labadii sane ee lasoo dhaafay si aad ah ay u isticmaalayeen ciidanka gumaystaha laga soo bilaabo subaxnimadii sabtida toddobadii oktoobar
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag laba sane kadib ciidanka yuhuudda ayaa mar kale dib ugu soo rogaalceliyey magaalada khaza iyagoo soo qaaday duulaan cusub oo ka ballaaran kii hore haddaba muxuu ka dhigan yahay howlgalkii xalay ka dhacay xaafadda azaytuun ee ay muqaawamadu fuliyeen arrimahaas iyo kuwo kale waxaa inala falanqaynaya oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantaha suheyb ee howlgalka fariidka ah ee xooga muqaawamada falastiin ay ka fuliyeen een, xaafadda lagu magacaabo azaytuun ee magaalada ee ghaza ee dhulka filistiin ayaa runtii argagax badan wuxuu ku ridayaa een, siddeed iyo toban kun oo ka mid ah ciidamada yahuudda sahyuuniyadda oo dhowaan la geliyey ee qidaaca ghaza ee howlgalkan oo la rumaysan yahay in xooga muqaawamadu ay gacanta ku dhigeen afar ka mid ah askarta sahaayinada ayaa durbadiiba wuxuu eh, sababay in ciidamada yahuudda ay dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada oo maalmihii lasoo dhaafay ay soo galeen ay dib ugu insixaabaan ee saraakiil ka tirsan yahuudda ayaa laga soo xigtay in qaab taktiiki ah ay kaga insixaabeen ee goobaha dagaalka tani waa darbo runtii ee looga hormaray ee ciidanka sahyuuniyadda oo doonaya in cumqi fog uu ku galo ee magaalada khaza kadibna uu sii wado saydaradiisa iyo fulinta qorshihii netanyahu u ahaa in ay doonayaan dhammaanba la wareegidda ee magaalada khaza oo runtii een, si aada loogu dhiigbixiyey ciidamada malaayiin qof oo muslimiina laga qaxiyey qaar badan oo toddobaatanka ku dhowna ay ku shahiideen weerarkan ee, marka la eego wakhtiga uu ku soo aaday ee wuxuu muujinayaa howlkarnimada hal adayga iyo geesinimada xoogga muqaawamada oo ciidamo aad u fara badan oo wata een, aalaadka dagaalka ee casriga ah inta dhex jiiray askar ka laayay kuwa ka dhaawacay kuwana nolosha ku watay ee, inkastoo ilaa iyo hadda xoogga muqaawamada filistiin aysan xaqiijin inay ee, gacanta ku dhigeen ee, askartaas yahuudda ka tirsan haddana ee, tawaqacaadka iyo waxyaabaha ugu badan ee la filaya waa in askartaas ay gacanta muqaawamada galeen maadaama aan rag iyo ruux midna laba haynin Een, saraakiisha yahuudda waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in askartaas ay weysan yihiin oo aysan haynin wax ka mid ah raadkooda taasoo ka dhigan in geesiyaashu ay gacanta ku dhigeen ee, ciidamadan yahuudda in xilligan ee muqaawamadu ay qabtaan maxaabiis kale oo weliba askar dagaalamaysa ah oo haddana ee, liwaa ii dhowaan lasoo geliyey magaalada Ghaza ah ayaa fariimo dhowr ah diraysa taas oo ah in xooga muqaawamadu ay awood ay leeyihiin inaysan ku- een, ku wiiqmin buqeymihii laayaanka ahaa sidaa ognaha dagaalka ka socda magaalada Ghaza ma ahan mid isku dhigma awoodda ay adeegsanayaan ciidamada ee, nidaamiga ah ee yahuudda marka la eego hubka diyaaradaha iyo xataa ee, logistikada iyo xooga muqaamada oo hub khafiif ah adeegsanaya Een, tani waxay ka dhigan tahay in mar kale cashar loo dhigay ee yahuudda sahyuuniyadda Een, dhowaan ciidanka yahuudda waxay sheegeen in askar ka badan siddeetan kun oo askari oo hor leh ay soo geliyeen dagaalka magaalada Ghaza ujeedkadoona uu yahay in dadka muslimiinta halkaas ku sugan ay cagta mariyaan maalin walba reer Falastiin waxay huraan shuhadada boqolaal toddobaatameeyo iyo siddeetameeyo Een, camalkan fariidka ah ka dhacay xay zaytuunna een, wuxuu yeelan doonaa tabicaad iyo in ciidamada yahuudda ay mar kale ka baxaan xaafada ka tirsan magaalada Ghaza Ee, waxaan la wada sugayaa warka rasmiga ah ee kasoo bixi doona xooga muqaamada oo ay ku caddaynayaan masiirka afarta askari yahuudda ah ee lagu leeyahay howlgalkii fariidka ah ka dhacay ee magaalada Ghaza بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsantahay walaalka suheyba cabdulaahi bismillaahi araxmaan araxiim xubinta wargeysyada qodobo dhowr ah ayaad ku maqli doontaan insha allah balse aynu ku horumarno wargeyska the independent oo ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin murugo badan oo xambaarsan taasoo ka hadlaysa xaaladda carruurta ku nool magaalada khaza warbixinta waxay ku bilaabatay hadal xanuun badan oo uu qoray mid ka mid ah carruurta ku sugan khaza isagoo leh waxaan jeclaan lahaa inaan jannada la joogo hooyaday halkaas waxaa ku yaala jacayl cunto iyo biyo warbixinta ayaa lagu sheegay in carruur badan oo ku sugan khaza aysan awoodin inay ooyaan ama ay hadlaan gaajada awgeed sababtoo ah gaajada ayaa baabi'isay awooddii ay ku hadli lahaayeen ka hor inta aysan gaajada darteed u dhimanin hadal ay ka horjeedisay golaha waxa lagu yaro ammaanka ee gaalada midoobay inger ashing oo ah madaxa ururka save the children waxay sheegtay in waxa khaza ka socda aysan ahayn musiibo caadi ah balse ay yihiin gaajo si ula kac ah hub dagaal loogu adeegsaday ashinku waxay ku tilmaantay carruurta isbitaallada ku jira kuwo lafo keliya ah oo gaajo iyo cudurro ku daciifay qaarna ay dhintaan iyagoo aan helin daawo waxa kale oo la sheegay in carruur badan oo horey ugu geeriyoon jiray nabad iyo waxbarasho maanta ku riyoonayaan keliya cunno biyo iyo dhimasho si ay uga baxsadaan xanuunka ay la nool yihiin hay-adaha isugu yeeraa inay u doodaan xuquuqda carruurta ayaa waxay digniin ka bixiyeen in jiil dhan oo qaso ku nool uu dabargo'i karo dhanka kale madaxda yuhuudda ayaa weli inkiraya in khaza ay gaajo ka jirto halka taas beddelkeedna ay sii socdaan duqeymaha ula kaca ah ee ay ku beegsanayaan cisbitaallada iyo goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee gaajaysan annagu trump ma nihin hantidiisa wargeyska the new york times ayaa daabacay maqaal uu qoray jamiil bluug kaasoo uu kaga hadlayo habka uu madaxweynaha maraykanka donald trump ula dhaqmo dalka iyo dadka maraykanka isagoo u muuqda mid u arka sidii hanti u gaar ah qoraaga ayaa xusay in aqalka cad uusan marnaba ahayn hanti uu leeyahay trump balse uu ka dhexeeyo shacabka maraykanka halka madaxweynuhu yahay marti ku meel gaar ah oo xilkiisu uu ku egyahay muddo cayiman waxaa kale uu tusaale uu soo qaatay macaadka smithonia oo uu kongareeska dhisay kun sideed boqol afartan iyo lixdii taasoo ah hay-ad madax bannaan lagana ilaaliyo inay hoos timaado madaxtooyada inkastoo trump isku dayey inuu u dhaqmo sidii milkiile jamiil buluwe wuxuu ku dooday in dhaqamada iyo hadallada trump ay yihiin muujin toos ah oo ka tarjumaya damciisa kelitalsnimo isagoo isku arka hogaamiye aan xadidnayn halkii uu ahaan lahaa madax la xakameeyo oo sharci gaaleedkooda u hoggaansan waxaa tusaale u ah go'aamadiisa ku saabsan isticmaalka ciidanka gudaha washington iskudaygiisa inuu fargeliyo hay-adaha madax bannaan iyo xitaa iskudayga in xilka looga eriyo liis koog oo ka tirsan golaha federaalka ee kaydka lacagta inkasta uu qoraagu sheegay in sharci ahaan uusan awood u lahayn arrinkaasi maqaalka ayuu ku soo gebagabeeyey ereyo cadcad trump wuxuu doonayaa inuu isku muujiyo sidii uu inuu boqor yahay balse go'aanka wuxuu ku jiraa gacanta shacabka maraykanka iyaga ayaana go'aamin doona haddii loo oggolaan doono inuu isu muujiyo sidii milkiilaha dalka iyo in kale warbixintii lagu qoray wargeeska new york times ayay taasi ahayd aragti cusub oo xanuun badan oo ku saabsan xadgudubyada nidaamka bashaar al asad wargeeska the economist ayaa tebiyey warbixin ku saabsan mashruuc dijitaal ah oo cusub oo ay hirgeliyeen saxafiyiin iyo dhaqdhaqaaqayaal suuriyaan ah kaasoo loogu magacdaray maktabka xabsiyada suuriya mashruucan ayaa ah arshiif iyo xusuus qaran loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo xadgudubyadii ka dhacay xabsiyada suuriya gaar ahaan xabsiga saydinaaya oo loo arko mid ka mid ah xarumaha ugu naxdinta badan ee nidaamka bashaar al asad the economist waxay sheegtay in webkan tiknolojiyadeed ay bixiso muuqaal saddex boqol iyo lixdan digrii ah taasoo booqadaha u oggolaanaysa inuu dhex maro qolalka dilalka iyo jirdilka islamarkaana uu dhegeysto cadeymo muujinaya naxariis darrada ka jirtay xabsiyada al asad waxaa kale oo lagu soo bandhigayaa magacyada saraakiishii mas-uulka ka ahayd xadgudubyadaasi iyo habraacyadii maxaabiista lagu mariyey halkaas warbixintu waxay xustay in tan iyo xilligii xaafid al asad ilaa xukunkii wiilkiisa bashaar al asad xabsiyada loo adeegsaday in lagu hayo mucaarad kala duwan halka markii kacdoonkii labada kun koo iyo tobankii uu bedelay xasuuqa dadka dulmiga diiday ay xabsiyadu u noqdeen xarumo dil iyo xasuuq ah the economist waxay ku tilmaantay sidnaaya inuu ahaa meel safarka maxaabiistu ku dhammaado kadib wareegyo badan oo jirdil iyo baarisa waxaa halkaasi lagu fulin jiray xukunada dilka oo badnaa ahaa dil toos ah ama in qofka maxbuuska ah la garaaco ilaa uu ka dhinto xiliyada saqda dhexe inkastoo nidaamkii asad uu dhacay haddana boqolaal kun oo suuriyaan ah ayaa weli raadinaya ehelkooda la waayey mashruucan cusub ayaa u noqon kara ilo muhiim ah qoysaska dhibanayaasha iyo taariikhyahanada booliska dowladda silmiyadda maraykanka ayaa xiray toddoba qof oo ay ka mid yihiin laba shaqaale kuwaasoo ku mudaaharaadayey xafiiska ku-xigeenka guddoomiyaha maamulka shirkadda microsoft ee ku yaalla washington shirkadda tiknolojiyada maraykanka microsoft ayaa ku dhawaaqday inay shaqada ka eriday laba ka mid ah shaqaalaheeda kadib markii mudaaharaad ay sameeyeen iyagoo ka soo horjeestay isticmaalka ciidamada israa'iil ee nidaamyada iyo barnaamijyada shirkadda ee lagu fulinayo xasuuqa ka socda khaza muddo labaatan iyo saddex bilood ah wargeeska lagu magacaabo yeni shafaq ee ka soo baxa dalka turkiga oo dhacdadan tebiyey ayaa ku tilmaamay tacaddi ka dhan ah shaqaalaha iyo ilo shacab oo shirkaddan ameerikaanka ah ay kula safatay yuhuudda sida laga soo xigtay kanaalka c n b c ee maraykanka microsoft ayaa arbacadii soo saartay bayaan ay ku leedahay kadib jebin culus oo lagu sameeyey siyaasadaha shirkadda maanta waxaa shaqada laga eriyey laba shaqaale sida lagu yidhi bayaanka bayaanka waxa uu intaasi ku daray in gelitaanka xafiiska brad smith oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha shirkadda intii mudaharaadku socday uu ahaa mid sharci darro ah islamarkaana aan waafaqsanayn xeerka ay shirkaddu ka filayso shaqaalaheeda urur u dooda ka hortaga arrimaha takoorka oo soo abaabulay mudaharaadka ayaa xaqiijiyey in shaqaalaha barnaamijyada reeg family iyo ana hayt la eriyey shaqaale hore iyo kuwa hadda ka tirsan microsoft dhaqdhaqaaqyaal iyo dad shacab ah ayaa isugu soo baxay xarunta shirkadda ee gobolka washington iyagoo ka mudaharaaday adeegyada iyo kaabayaasha teknolojiyada ee la sheegay in shirkaddiisu siiso ciidamada yuhuudda ee gumaadka bahlimo ka wada dhulalka falastiin mudaharaadayaasha ayaa ku eedeeyey shirkadda microsoft inay kaalin ku leedahay xasuuqa lagu hayo dadka falastiin iyagoo dalbaday in shirkaddu ay joojiso dhammaan xiriirka ay la leedahay sahaynada islamarkaana magdhow siiso falastiiniyiinta booliska ayaa soo fargeliyey oo xiray toddoba qof oo ay ku jiraan riik family iyo anahit kuwaasoo ku jiray xafiiska brad smith waxaa xusid mudan in warbixin ay samaysay wakaaladda a b horaantii sanadka labada kun shan iyo labaatanka ay shaacisay in muddooyinka shirkadda macmalka ee microsoft iyo open i loo adeegsaday qayb ka mid ah barnaamijyada militari ee yuhuudda kaasoo lagu doorto bartilmaameedyada duqaymaha ee khaza iyo lubnaan sidoo kale wargeyska the guardian ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay adeegsadeen kaabayaasha daruuriga ah ee zura ee bixiso shirkadda microsoft si ay ugu keydiyaan wicitaanada teleefanada ee dadka falastiiniyiinta inta badan shirkadaha teknolojiyada maraykanka ayaa kaalin weyn ku leh xasuuqa lagu hayo muslimiinta khaza iyagoo ciidanka xirka cadowga ka kaalmeeya bartilmaameedyada duqaymaha xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg bal markaanaan idinku wareejiyo walaalka suheyb si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qeybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay dowladda suudaan ayaa faahfaahin cusub ka bixisay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta magaalada alfashir oo ay go'doomiyeen maliishaadka dacmu sariic kulan looga hadlayey xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan alfashir oo ka dhacay kharduum ayaana waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ugu sarsaraysa xukuumadda suudaan iyadoo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen safiire ka socday qaar ka mid ah dalalka caalamka xuseen al amiin oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda xukuumadda kharduum oo hadlaya ayaa yidhi dunidu waxay iska indhatiraysaa musiibada daba dheeraatay ee ka socota alfashir isagoo ku baaqay in la qaado tallaabooyin deg deg ah si magaaladaasi go'doonka looga qaado dowladda suudaan waxa ay sheegtay in muddo shan boqol oo maalmood ah ay go'doon saaran tahay alfashir afar boqol iyo afartan maalinna laga joogo baaqii ka soo baxay qaramada midoobay ee dhigayey in maliishaadka dacmu sariic ay cunaqabataynta qaadaan qiyaastii hal dhibic shan milyan oo qof ayaana wajahaya go'doomin adag iyadoo lix boqoloo kun oo barakacyaal ah ay halkaasi ku nool yihiin ku dhowaad laba boqol iyo konton kun oo ka mid ahna ay wajahayaan xaalado adag sida ay sheegayso dowladda suudaan ugu yaraan soddon iyo shan cisbitaal iyo lix madaraso ayay sheegtay in gebi ahaanba ay ku burbureen goobaha dagaalka sidoo kale boqol soddon kun oo carruur ah ayaa iyagana wajahaya nafaqadarro qarkana u saaran macluul halka kun carruur ah ay ku dhinteen dagaaladii dhacayay muddada halka sana ee barka ah ee alfashir dagaaladu ay ka socdaan sidoo kale waxaa la diiwaan geliyey dhimashada sagaashan iyo siddeed qof oo u dhintay cudurka daacuunka oo si aad ah uga dilaacay xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla magaalada alfashir iyo hareeraheeda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa kuwee dalalka ugu jasiiradaha badan dunida maxaan ka naqaanaa dalalka ay xuduudahooda ku yaalaan maqaaxiyaha iyo guryaha warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabdiqaadir duniyana aynu ku noolnahay waa meel ay ka buuxaan mucjisooyin iyo xaqiiqooyin layaab leh oo dad badan aanay si fiican ula socon juqraafiyadu ma ahan oo keliya khariidado iyo xuduudo ee waa taariikh dhaqan iyo muuqaal rabbaani ah oo si weyn u soo jiitaa qof kasta kuna riixda inuu la yimaado ta'amul iyo sidoo kale inuu ku tadabburo aayaadka allah wax badanna ka ogaado kownka haddaba warbixintan waxaan si kooban isdultaag ugu samayn doonaa xaqiiqooyin iyo macluumaad laga yaabo inuu kaa dahsoonaa dhegayste kuwaas oo aan kusoo dulmarayno si aan wax kaga barano adduunka iyo juqraafiyadiisa ugu horeen xogaha juqraafiyadeed ee aan idiin wado waxaa ka mid ah fiinland waa dalka ugu weyn ee leh haraha ugu badan ee adduunka ama haddii aan si kale u dhigo waa dalka ugu harooyinka ama buxeeradaha badan jasiiradda greenland waxay hoos timaadaa denmark inkastoo ay aad u weyn tahay indonesia waa dalka ay ugu jasiiradaha badan caalamka islamarkaana waa dalka afraad ee ugu dadka badan dunida oo dhan maldef waa dalka ugu yar waddamada dhaca qaaradda aasiya marka la eego tirada dadka qatar xuduudaha marka laga hadlayo waxaa dalkaasi keliya uu xad la leeyahay dalka sacuudi carabiya oo u jirta qiyaastii siddeetan iyo toddoba kilomitir waana dalka keliya ee xad la leh qatar halka saddexda jiho ee soo hartay ee xuduudaha qatar ay yihiin xuduudo badeed kanada waa dalka leh xeebaha ugu dheer caalamka magaalada istanbul waa magaalo ku taal dalka turkiga hase ahaatee waxay u qaybsantaa laba qaaradood oo kale ah aasiya iyo yurub taasoo macnaheedu yahay inay ku taal labada qaaradoodba harada baykaal ee ruushka waa harada ugu dheer xagga cumqiga ee harooyinka adduunka halka ay tahay midda ugu weyn ee biyaha macaan ay ku aruuraan buraleyda abniin waxay ku fidsan yihiin dalka talyaaniga jabal itna ee dalka talyaaniga waxay ka dhigan tahay folkaanada ugu faca weyn ilaa hadda firfircoon dhanka kale harada karaater ee maraykanka waxa ay leedahay biyo baluuga oo nadiif ah waxaa loo celiyay arrinkaas inaysan lahayn waxuu biyaha oo ku shuba halkaasi iyadoona biyaha roobka yihiin kuwa ku uruura meel ka mid a kanada waxaa ku yaal jasiirad ku dhex jirta haro haradana waxaa la yaab leh inay ku dhex jirto jasiirad kale jasiiraddaasna waxay kusii jirtaa harooyin kale arrinkaasoo ka dhigan muuqaal mucjis ah oo aan lagu cabiri karin waxaan ka ahayn qalbi weyninka allah qiraya una tasbiixsada sidoo kalen u nisbeeya cibaadaadka dhanka kale magaalo yar oo u dhexaysa biljamka iyo holland waxaa xuduuda u dhexaysa labadaas dal ee dhex marta guryaha iyo maqaayadaha deegaankaasi tusaale ahaan marka uu qofku joogo hal dhinac waxay ka dhigan tahay inuu biljamka joogo iyadoona qofka jooga meel kasoo horjeeda halkaasay ka dhigan tahay inuu ku nool yahay dalka netherland docda kale geed lagu magacaabo generaal sherman oo ku yaal california maraykanka waxa uu yahay geedka ugu weyn ee dunida waxaa culays ahaan uu ka badan yahay kun iyo sagaal boqol oo tan iyadoona la qiyaaso in geedkaas uu jiro in ka badan laba kun oo sano shiinaha waxaa lagu naanaysaa dalka shanta kun ee webi halka webiga amazon uu leeyahay in ka badan kun iyo boqol lan oo biyaha ku shubtaa dhanka xusuus taariikheedka juqraafiga marka laga hadlayo al idriisi waa aqoonyahankii ugu horreeyay ee sawiray qaryadada adduunka islamarkaana usoo saaray si u dhow xaqiiqada taasoo ilaa maanta la ictimaado cilmiga sawirada khariidadaha caalamka waa mid ka mid a qaybta ugu muhiimsan ee juqraafiga waana midka suuro geliya in aan ogaano sida ay waddamadu deris u yihiin inta gobol ee uu ka kooban yahay dal kasta halka ay maraan oobiyada iyo badaha iyo xitaa keymaha badan iyo sidoo kale goobaha ay ceelashu ka qodan yihiin ee biyaha laga heli karo juqraafiyahanka muslimka ah ee doctor mu'nisah ayaa kitaabkiisa lagu magacaabo atlas taariikhul islaam wuxuu ku sheegay inay waxba kama jiraan tahay in muslimiintu ay cilmiga khariiradaha ka qaateen griigii hore wuxuuna sheegayaa in cilmigan ay muslimiintu ka kasbadeen safarada iyo socdaalka al-shariif al idriisi oo ah aqoonyahan muslim ah waa qofkii ugu horreeyay ee si dhammaystiran khariiradaha ugu sawira caalamka oo idil ilaa iyo haddana waa isha lasoo xigto idriis oo keliya ma ahan aqoon-yahanada muslimiinta ee baalka dahabiga ka galay cilmiga juqraafiga balse waxaa lasoo wariyay in ka badan afartan juqraafiyahan muslimiin ah oo noolaa cusuurtii hore haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanadaasi waxaa soo bandhigaya sheekh cabdulilaah cumar rida kaxaala waa nin mucaasira oo juqraafiyadii wax ka qora taariikhda kitaab buu leeyahay la yidhaahdo altaariikhu waljuqraafiya fi cusuuri alislaamiya cilmiga taariikhda iyo cilmiga juqraafiya taariikhda islaamka marka laga eegayo marka wuxuu xusay oo magacyadooda sheegay labiiyo afartan caaliman juqraafiyan oo muslimiintii hore ahaa oo cilmiga juqraafiga ku xeel dheeraa culamaa ku ahaa buu sheegay ma wada sheegi karaa afar saddex baan ka sheegi doonaa ninkan kaloo isna la yidhaahdo xasan mu'nis ninka la yidhaahdo kitaab buu leeyahy isagana la yidhahdo atlasu taariikh alislaam taariikhda islaamka atlaskeeda iyo maat qeybaheeda wuxuu leeyahay ana cilma aljuqraafiya ibtikaarun islaamiyun khaalis cidda keentayba oo soo darisayba waaba muslimiintaba marka labadaa nin raggay xuseen labadaa nin aan soo sheegnay taariikhdii hore iyo raggii hore ka sheekeeyey iyo dhowr nin ka magacaabayna oo ku xeel dheera cilmiga juqraafiyada ma wada sheegi karaa afar saddex baan ka sheegi doonaa ninka ugu horreeya waxaa weeye abu isxaaq oo magaciisu yahay ibnu maxamed alfarisiy magaca kalena uu leeyahy waxaa loo yaqaanaa alkarkhiy magaalada karakh la yidhahdo ninkaasu wuxuu geeriyooday saddex boqol iyo afartan iyo lixdii waa raggii hore ninka kale oo isna cilmiga juqraafiga ku xeel dheera waa nin la yahda balkhi balq baa waxay tahay masaaro sharif meesha loo yaqaana maanta afghanistan ku taal halkaasuu u dhashay waa nin muslima abu zayd axmed ibnu sahal albalkhi baa la yidhahdaa isaguna wuxuu noolaa laba boqol shan iyo soddonkii ilaa saddex boqol labiyo labaatankii cumrigiisu waqtigaasu u dhexeeyey ninka afraad waxaa weeye ninka loo yaqaan aljayhaani jayhaan waa magaalo maanta ku taalla gobolka eeran kan ka saddexaad wahuwa abu cabdillaah axmed ibn maxamed annasr bin nasr aljayhaani weeyaan wuxuu dhintay isaga ninkaasuna saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanki ninka afraad oo isagana ay sheegeen ragga culammadeeda mucaasiriinta ee taariikhda ay soo qaateen waxaa weeyaan ibnu xawqal ninka loo yaqaa magac dheer ibnu xawqal wa huwa abulqaasim maxamed ibnu xawqal baa loo yaqaanaa albaqdaadiy eratostin waxa uu ahaa saynisyahankii ugu horreeyey ee isticmaalay magaca juqraafiya cabaas ibnu firnas waxa uu isna ahaa qofkii ugu horreeyey ee isku dayay inuu hawada u duulo intii ay jirto taariikhda islaamka xilligii dhagaxa ama casrigii xajariga waxa uu ahaa xilligii uu bani aadamku bartay inuu ogaarsado kalluunka taasoo ahayd bilow cusub oo nolosha la xiriira saxraha weyn ee ku yaal waqooyiga qaaradda afrika kaasoo ku fidsan waddamada masar libiya jazaa'ir morocco tunis mauritaniya mali niger jad iyo suudan waxaa jira dad badan oo aaminsan in saxarahaas uu yahay midka ugu ballaaran adduunka taasi waa arrin sax ah balse waa marka laga reebo qaaradda qudbiga lama deegaanka ah ee waqooyi oo sidoo kale loo yaqaan antaractica oo ah saxaro baraf leh markana badda aysan kalluun iyo nolol kale aysan ku noolaan karin sababo ku aadan cusbadeeda waa badda baxrulmeyit islamarkaana ah meesha ugu hooseysa dhulka dushiisa waxaa qiyaastii afar boqol iyo sagaashan mitir ay ka hooseysaa heerka badda baxrulmeyit waa cusbo aduu badan oo ka hor istaagta inta badan noolaha inuu ku noolaado waa kan al ustaad xasan sheekh aadan cabdulle baxrulmeyd waxaa la yidhaha waa meeshii nabiyullaahi luud ay deganaayeen dadkiisii waa meeshii lagu gooyey dhulkii lala rujiyey ayay dhahan mufasiriinta yacni ilaahi subxaana wa tacaala walmu'tafikatu ahwaa markuu leeyahy ee u dhanta geesaha laga qoray ayaa la qaadaa la yidhi marka bad bay noqotay baddu waxaa la yidhaha badda aan noolaha jalay baxrulmeyd waxaa la yidhaha xataa dadka arkay biyaheedu waa urayaan wax la dhawaan kara maaha ma lahan maxaan ku idhahdaa xayaato iyo wax ka jira ma laha wahagaag guud ahaan intaasian kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فالق البشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى